alxamdu lilahi wakafa wsalaat wasalaamu calaa cibaadihi aladina stafaa uma ama bacd wama yafcaluhu ahlu lmayit manaa cajrada intaas ka dhinay meydka ehelkiisu waxan ay sameeyaan oo min islaaxi acaami raashinkan ay markaas sameeyaan iyo wa jamci nnaas calayh dadka oo kusoo ururaya wa jamci nnaasa ayuu yihi siinka waa fadxiyey laakin waa mudaaf ileyhi waa nisbatun taqidiyatun bayna smayni tufiidu jara thani tacriifu l wa jamcu nnaasi calayhi dadkan kusoo ururaya bidcatun hayru xasana bal taxrumu in kaana fi lwarasati qaasirun haddii dadkan wax dhexlaya ay ku jiraan dad maato ah oo masalan caruur yar yariya ay ku jiraan oo waxooda wax laga taabto waxay noqon doonaan xaraam bay noqonayaan oo karaahiye iyo way iska dhaafaysaa markaa bidca xaraama wey maxaa yeelay dee agoonka sidiisaba xoolihiisa wixii dan u ah unbaa loogu tasarufaa laakiin wixii dhub ku ah in loogu tasarufo lama ogola markaa dadku waxay yidhahdaan wixii loo keenay baanu ka isticmaalaa ama fidahaya waxaa lagu sameeya laakin dee wixii sii hore maaha bay yidhahdaan taa macnahee taas arrintii laguma xalaashan kara iyada qudheeda oo kan loo keenay laftiisa wuu milkiyey dee mar haddii uu milkiyeyna wuxuunu la mid yahay uun kan usii joogay oo kale xoolahan usii joogay iyo kan imika la yidhi dee qaado mar haddii aabbahaa dhintay waa isku mid un marka wa camalu dalika min atarika wakadalika aljamcu walwaxsha walkafaara kuwayaalahaasna waa jira jamci iyo waxsha iyo kafaara waa alla baryo la sameeyo aaska dabadi waa magacyaashaasay macnaha u yaqaaneen culimadan kutubta qoraya caadooyinkii meesha ay joogeen ama masr ama sham magacyaashaasaa loo yaqaana alwaxsha walkafaara waljamc axan fide hawl inanakaas saas unba la ydhaha waa magacyaal isdhinac socdo macnaha bay-aadka nawowiga laftiisu kitaabkiisan majmuuca aad buu masalada uga sii warramaya waxaan qubuuraha lagu gawracaya iyabu aada uga sii warramaya inay munqaraat yihiin kitaabu zaka halkaa waxaynu kaga soo baxnay salaadii orantii aada u fara badnayd kitaabkan iyadoo dhinaca cibaadaadka uu badan yahay ayaa haddana salaada usii badan yahay majmuuca naawina aada buu uga soo qaadanaya oo imika markaad eegto tartiibka abwaabta isaguu baal soconaya wuu lakhisaya isagunbuu talkhiisinaya oo khilaafka madaahibta kale iyo adilada iyo khilaafka kale ee madhabkan dhexdiisa iyo waxaa intuu ka ururiyo ayuunbuu inta saafigaa soo ururinaya zakaduna de waxay kamid ahayd tiyaarkaad islaamka soo raacaysa weeyaan asalaatu wazaka ma kala hadhaya qur-aanka dhexdiisana ilaahay aada buu uxidhiidhiya abubakar sidiiq radia allahu canh waxa uu lahaa markii ay diideen nimankii carabta ahaa zakadii kolkay diideen uu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa waan la dagaalamaya man faraqa bayna asalaati wazaka qofka salaada iyo zakada kala reeba ilaahayba ma kala reebin aqiimu salaata wa aatu zakaa mar walba saasay isdaba soconayaan midh kalena waa ceebo de inuu qofkii salaadiina tukanayo kuna bakaylayo zakadii iyaduna waa nuqsaan weye ila waa cibaadadii nafta iyo tii maalka labadiiba inuu qofkii wadaa daruuriya islaamkuna dee aada buu u yareeyey zakada qofka laga qaadayo waanfiquu mima razaqnaakum waa wax aada u yar boqol kiiba labiyo badh nisbal miawiya kolka la eego ayay noqonaysaa waxa aada u yar wey haddii rubuc la weydiin lahaa dadkan maxaad u malaynaysa amaba wax ka badan la weydiin lahaa way ku adkaan tajibu zakaatu zakadii waxay ku waajibaysaa calaa kulli muslimin calaa kulli xurin muslimin qof kastaoo xor ah oo muslima tama milkuhu milkigiisiina uu dhamaystirmay calaa nisaabin nisaab dushii xawlan xawl kamila marka waxa weya qofku inuu xor yahay muslim yahay milkigiisu dhamaystiran yahay isla markaana zakadiina ay nisaab tahay oo dee qadarkii uu ku sakoobaya xoolahana ay gaadheen sanadna uu usoo wareego waa shan shardi xawlku waa kaa qadiyadda xawlka xadiis daciifa baa kusoo arooray laakin dee adila culimadu aada bay isugu waafaqsan yihin mawduuca manaa in fara badan oo culimada jumhuura sidaa qabta falaa talzamu haddaba ixtiraaskii buu bilaabay zakadii kuma waajibaysa almukaataba qofkii mukaatabka ahaa addoon kale isaga daa wax addoon oho wax milkiyaa ma jiro addoon waxaa wax milkiya kan mukaatabka la idhaahdo mubacadka laftiisuna dee wax waa milkiyaay laakiin dhinacu xorta ku yahay wey matal qofkii waxaa la haddii aada la kaalaydo boqol kun xor baad markaa dee wa wixii uu soo shaqaysto wuu ururinaya sekadiina waa ka waajibaysa sekadiina kuma waajibayso maxaa yeelay dee waa isfuranaya ninkani oo dee ninkan wax ku xidhay bu iska furanaya walaalkaasina gaalna kuma waajibayso alsliy lifaqd lislaam oo shardigan dambea la waayay dee muslim inuu yahay ah oo qofkan waxaa la doonaya horta xeradii islaamka inuu soo galo wa ama almurtad kii isagu magacaa la odhan jiray murtadka ahaa ee islaamka ka noqday ee mathal gaaloobay fain rajaca ila alislaami islaamka hadduu kusoo noqdo lazimahu waxaa ku waajibaya limaamada wixii tegay sekadoodii waa lagu leeyay ninkan isagoo muslimabaa nasiib dara ku dhacday markaasuu gaaloobay mudduu gaal ahaa uu toobadkan u soo noqday intii uu gaalka ahaa oo dhan xoolihiisa sekadoodii waa lagu leeyay ha iska bixiyo ilaan wuu ka liitaa oo ka daran yahay naskuna si gaaru u sheegay qofkan murtadka ah lazimahu alay lazima calayhi zaka lima madaa intii tagtay kolka wain maata murtadan haddii isagoo murtada u dhinto falaa kuma waajibayso kolka kuma waajibayso laakiin hantigiisii dee bankiga muslimiintaaba lagu shubayaaba account baa uga furan dadka murtadiinta ah xoolahooda waa nooc kamida markaa fay iyo qaniimadii iyo baabkeedii buu gelaya wixii gaalada laga soo reebay dadkan murtadooba waxooday account-kaasaa lagu shubaya oo murtadku waa qeybta la idhaahdo lamana dhexla isna wax ma dhexlo lama dhexlayo dee waxba ka wixii uu ka tegay oo dhami dadka muslimiintaa qaatay isna dee waa gaaloo qof muslima dhexli maayo wayalzamu lwaliya weligii waxaa ku waajibaya ikhraajuhaa inuu sekadii ka bixiyo min maali sabiyi waalmajnuun kii yaraa iyo kii waallaa xoolahooda inuu ka bixiyo wain lam yukrij casaa hadduu ka bixin waayana caasi buu noqonaya waxaa horta meesha laga fahmayaa sekadii way ku waajibaysaa xoolihii agoomaha waxaa kale ku waajibaysaa dadka waalan xoolahoodii oo masaakiintu dee iyagu ma yaqaanaan kanaa yar iyo iyo kanaa waalan qeybt qusumkoodii waa usoo taagan yihiin way doonayaan markaa kan inaha iska weynaado kana wuu iska miyirsan doonaa noogu shuban wey waxoodii way leeyihiin iyagu yaa ka bixinaya haddaba ila iyaga tasaruf ma lahay weligooda uxiga ayaa ka bixinaya alwaliy markaa dee aabahoodii awowgoodii walaalahoodii adeeradoodii iyo jaranjarada saasee soconaysa calaaqatiibi casabaad weligan laftiisiibaa yidhi war waa kani uu waalan yaha ama waa sabiye waxba laga bixin maayo xoolihiisuye ay isaga degabsanaadeen caasi buu noqday maxaa yeele waajibkiisii baanu gudanin maxaa waajibaya haddaba ilaan kolkan ilmahan yar xoolihiisii laga bixin waayo sekada iyo kan waalan marka iyagii kana uu miirsado kana uu noqdo qaangaad ma lagu leeyay sekadii mise waa maya waa lagu leeyay wayalzamu sabiy walmajnuun labadaaba waa ku waajibay waxaa ku waajibaya idaa saara labadoodu markay noqdaan mukalafayn kuwa oo dee xukun ku xidhmaya dushooda waajib saarmaya markay noqdaan waxaa ku waajibaya maxay ikhraaju maasha inay bixiyaan ahmalahu lwaliy weligu wixii uu ihmaaliyey macnaha dayacay xaqii uu ka bixin lahaa xoolahooda uu dayacay labadoodu ha bixiye war kanow soo maad qaangaadhin imika dee wixii saka kuku biiray ilaan shuraakay kugula ahaayeen masaakiinta iyo sideetan qole dee iska bixi gashina ma duugoobo sidiisaba intuu doonaba ha soo tadawuree dee ma duugoobay qofka wixii lagu lahaa way biireen iska bixiye wey majnuunkiina waa sidaa masale kale u gudbo waxau yihi haddaba walow gusiba maalu qofka xoolihiisiiba waa la dhacay aw suriqa ama waa la xaday aw daaca ama wuu ka lumay aw waqaca fi lbaxri ama badu kaga dhacay aw kaana lahu daynun ama dayn buu ku leeyahay calaa mumaatilin mid madaxa meermeerinaya oo aan waxba u ogolayn intaasoo masale isa soo raaciyo daba dhig shardigan haddaba fain qadara calayh xoolihiisaa hadduu karo oo uu helo bacda dalika intii aafooyinkaasi ku dhaceen kadib ba hantigiisii gacantiisa kusoo noqday laazimahu waxaa waajib ku ah zakatu maa madaa waxa wixii sanad ahaa ee tegay sekadoodii wailaa haddii aanu dee kuba soo noqonin falaa zake laguma leh qofkani xooluu lahaayo al xoog baa lagaga qaaday qasbigu waa kaas kash buu haysto tuugaa lagaga xaday ama waaba laga xoolihiisii noolaaba ama suuqay kaga lumeen ama bad bay kaga dhaceen ama hanti buu lahaayo midun baa ka amahday kii ka amahdayna mumatil buu noqday mumatil macnihiisu waxa weeye qof aan ama waxu ogolayn ama wax ha ogolaadee waxbaan ka soo jeedin oo imika haddaad tidhaha si waxma hayaba ama wuxuu u baahanaya arrinkiisu maxkamad iyo ashkato waa meermeeriye dadka noocaas ee waa imise qof shan qof wey shantaa qof hantigooda aafadaasi ay ku dhacdo waa la eegaya hadduu qofkii wixii dib igu soo noqdaan kii laga dhacay baa usoo noqday iyo intan ka dambayso oo dhan wuu helay hantigii dee sekadii iska bixi baa laleeyahy shantaas sane xooluhu kaa maqnaayeen sekadoodii soo shub ile adiguba waad ka sabirtay ya akhwaan ya akhi waad ka sabirtee dee ilaahay baa kuu soo celiya ku mahadnaqo bal masaakiintuna halkan un bay iyaguna ka eeganayeeni oo inaad yeelato iyo in kalun bay ufikirayeen inaad yeelato iyo in kalun bay eeganayeen marka waad yeelatay qusumkoodii way leeyi haddii kale falaa dee waxba laguma laho la odhan maayo war xoolahaagii la dhacay sikadoodii bix oo maxaan bixiyaa maba haye walaw aajara markaa milkigiisiibaa intaa hore aan taam ahayn ee ogow maalik xoolahan wuu ku aha oo u lahaa laakiin milki dee dhamaystiran mu ahayn mar haddaanu gacantaba ku haynin uu ka maqnaa halkaasuu masale ka farcaday haddaba walow aajara daaran guri buu kireeyey sanatayni laba sanadood biarbaciina dinaaran afartan dinaar buu ku kireeyey wa qabadahaa afartankiiba waa qadintay labada sano wa baqiyat fii milkihi wuu iska haystay afartankan dirham ilaa akhiri sanatayni labada sanadood ilaa intii ay dhammaanayeen wuu hayay marka waa kan sidan uga sakaynaya haddaba oo afartanka ah kolba qaybta uu milkigiisu ku dhamaystirmo unbuu ka sakaynaya sanadka hore markuu dhammaado milki taama inta uu u yeeshaabuu ka sakaynaya labada sano markay dhammaadaanna hantiga uu isku hubsaday inuu milkigiisii yahay buu haddana ka sakaynaya laakiin sanadka hore markuu dhammaado dee afartankiiba kama wada sakaynaya ee kuwa labada sano ee dambe sanadka dambe baan leeyahay isagaa hantigiisa wuu u kaadinaya taasuu sharxo waxa uu yihi fa idaa xaala xawlu lwal sanadka hore marka uu soo wareego zakaa cishriina faqad zakaa cishriina faqad labaatan buu sakadooda bixinaya wa idaa xaala alxawlu thaani marka sanadka labaad uu dhammaadana zakaa waxa uu sakaynayaa alcishriina labaatankii allatii zakaaha lisana allatii zakaaha labaatankii uu kolkii hore sanadkii hore zakada ka bixiyey ayuu imikana ka bixinaya lisanatin sanadunbuu markaa iyaga ka bixinaya sanadii hore ilaa waa kii ka bixiyey wazaka alcishriina labaatankiina waa sakaynaya allatii lam yuzakiha aanu sanadka hore ka bixinin lisanatayn iyagana labada sano ee laba sano sikadood buu ka bixinaya ninkani guri buu kireeyey buu ku iho afartan buu ka qaatay dinaar afartan dinaar ha ka qaato marka labada sano kirad waa laba sano kiradood afartankaas sanadka hore kolkuu dhammaado inteebuu milki taama u leeyahy baa isweydiin leh milki dhamaystiran afartan kan dinaar inteebuu leeyahay oo xaqiisiiya oo la hubsaday de waa cishriin sababtuna dee cishriinkani waa sanad kiradii labaatan kan dinaar ama labada kun oo dollar waa sanad kiradood markaa sanadkan ninkii u qadimay kol haddii uu oofsaday dee kulama murmi karo oo ninkii guriga lahaabaa guddoontay oo milki dhamaystiran u yeeshay labaatanka kale ma sakaynayo sababto hadda inuu ninkani imika iskaga bixi iyo inuu dhexda kaga tegi war lagama hayo oo milkigiisii dee weli ma dhamaystirna waxba suuragala markuu sanadka labaad laba bilood marayo inuu da iskaga baxo dabeedna wixiisi uu yeesho oo ninkan milkigiisii halkaas joogsadaa suuragala sanadkii labaad kolka uu dhamaado maxaa la ogaaday inuu afartankiiba isagu leeyahay ninkan saaxibulbaytka ahi inuu afartankiiba leeyahay baa la ogaaday marka afartankiiba wuu ka sakaynaya siduu uga sakaynayaa waayahay dee labaatanna sanad sekadood buu ka bixinaya labaatanna laba sano sekadood maxaa keenay taa de waxaa keenay waataynu soo sheegay labaatankan uu sanad ka sakaynayo dee sekadoodii hore u bixiyo sanadkii hore waa ki bixiyey labaatankan uu labada sano ka sakaynayaana de waa kuwii agtiisa yaale mawquufka ahaa waxay ka dhigan tahay un xoolihiisii halkan u yaalay un bay ka dhigan tahay oo imika aynu ogaanay inay xoolihiisii dhamayska tirnaa yihiin mal hadii labadii sano soo wareegeen waxaa laleeyahy nin labaatankan dee laba sanaad adugu haysatay waana la hubinaya inay xoolahaaga yihiin iyo in kale imika iska bixi sekadoodii afartankiiba sake marka macnaheedu waxa wey afartankii sanaba wuu ka bixiyey labadii sano laakin usluub gaar un buu ga kala bixiyey labaatanba si gaara taasina waxay dhamaystiran daba socotaa shardiga ahaa milkii dhamaystiran waa inuu uleeyahay waxan adigaa markaa isku sii mudaabaqaynaya walow malaka nisaaban nisaab buu soo milkiyey faqad oo keliya wa calayhi dushiisana waxaa ah min addayni mithlu dayntana intaa in leeg baa lagu leeyahy lazimahu waxaa ku waajibaya zakaatu maa biyadi wax alla waxaanu haye inuu sakeeyo wad qaacidana aan ku raaciye buu ku uhi waddaynu laa yamnacu lwujuub dayntu saka waajibta ma mancido ninkan isaga ahe xooluu leeyahay xooluhuna nisaab weeye oo sakagal weeyaan mase lacagtii oo kale dee qadarkay ku sakoobaysa waynu gaari doonaa xoolihii noolaaba kasoo qaad ama afartan ariyu leeyahy ama shan geela laakin waxaa lagu leeyahay wuu yar qadinmay nin kale oo xoolihiisanba in la eg ama ka badan oo gashiya wasaaradaa ku yar badato amahdiisaa badato markaa gashiga quramada iyo daynta lagu leeyay baaba ka badanba waxaanu haystaba sake ma lagu leeyay mise laguma leh halkan waxa uu leeyahay laguma laha waa lagu leeyahay cafwan waa lagu leeyahay dayntaa lagu leeyayna sekadii hor joogsan mayso ilaahayna waxa uu sheegay maalka qofku haysta inay saka ka baxayso dee maalkiina waa kanoo waa hayaa markaa shaafici baa laba qowl lahaa qadiim iyo jadiid qadiimkiisii hore waxa uu ku sheegay inaan lagu lahayn zeko jadiidkan dambuu dabeetana ku daayay in lagu leeyahy saasaanay dee madhabku yahay oo uu maray markaa sida uu nawowi aada uga hadlaya masaladan jumhuurtu waxay qabaan buu leeyay inaan lagu lahayn maxaa yeelay milkigiisu ma dhamaystirna ninkan weli milki hagaagsan ninka laguma hubo bile soo fayfayta nimankii gashiga ku lahaa oo dabeetana lasoo ashkateeyo lagee maxkamad maxaa dhacaya de waa quramada utiri un baa laleeya imisaa kulahayden intaa war ma qirsan tahay ha dee ushub haddaba taariixiisan uqiimeeya milki dhamaystiran oo la hubaa meesha ma yaale waxay u eg yihiin labadii sanadood ee guriga lacagta lagu kalaystay sanadkii labaad unbay u egyihiin sanadkii labaad oo ninkii kusoo labakacleeyun bay u egyihiin saa daraadeed addaynu yamnacu lwujuub baa markaa meesha soo baxaysa laba sababood bay ku cileeyeen markaa sabab waxa weeyaan kan odhanaya milkigaa ayaan dhamaystirnayn oo waa ka aynu sheegnay midka labaadna waxa uu yahay dayntan isaga ah ee ninkan lagu leeyahay sekadeedii waxaa bixinaya dadkii ku lahaa marka hadduu isaguna bixiyo miyaanay dhicin maalkii oo laba dhinac laga sakeeyey bidal adiga boqol kun baan kugu leeyahay xoolana waad leedaha markaan kuweydiista waad isiinaysa de waa inaan ka bixiya anigu markaa xoolaha aan kugu leeyahay ee daynta iga kaa maqan kon haddii aan kaa helayo ila mumaatil buu soo yidhi mar haddaanad mumaatil ahayna nin isiinaya aad tahay waa inaan anigu isku xisaabiya iyadoo iga maqan oo aan bixiya waayo adigii aan kugu lahaana haddaad bixiso de xoolihii oo laba dhinac laga sakeeyey baa dhacay markaa daynka ninkii uu ka maqnaabaa sakeynaya kan lagu lahaa markuu xisaabinayo totalka haka jaro oo hantigiisa markuu isu geeyo wixii alaab ku jira iyo wixii kaashah iyo wixii daynkaga maqan markuu isku wada xisaabiyo haka jaro dabeetana wixii isaga lagu lahaa baaqiga soo hadhay hantigiisii aa sakeeyey qawlka raajixa wey walaa tajibu zakatu sakadii kuma waajibayso waa ashyaadii aynu imtixaanka ku qaadnay markaa su-aalaha ku jiray ayuu ka waramaya sekada ku waajibaysa walaa tajibu zakatu ila fi lmawaashi wاnabat wاdahabi wاlfidai wacuruud tijaara curuud atijaara wama yuujadu min almacdini wاrikaad intaasay ku waajibaysa mawaashidii geeli iyo adhigii iyo loodii fardi iyo dameere iyo boqolkii ka saar nabaadkiina waa ku waajibaysa oo markaa nabaadkaas dee wuxuu noqonayaa simaartii baxaysa zakaat simaar zarci wey zarci hanuurkii iyo arabakidii iyo waxyaabihii dee magaranaysa xadiis ka warramayay dahabkii iyo lacagtiina waa naqdaanka curuudu tijaara alaabtii ganacsiga wey oo dee wax badan isku jiri karta iyo macdanta la helayo almacaadin oo laga soo saarayo dhulka ama shaksi ha soo saaro ama kambani ama dawladi wixii soo baxa waa laga jaraya iyagana zakada mid walbana qadarka laga sakeynayo de isagaa ubanbixi doona rikaaskuna waa wixii dafiinka ah maal aasan oo jaahiliyadii la aasay oo dabeedna la helay oo sidaa qofkii ku helay isaguna wa fi rikaasi lkhubus waa ka xadiidku markaa tilmaamay marka xoolahaasi ha laga sakeeya laakin usluubka sekada looga bixiyaa kala duwan oo qaarna cayntoodaa laga bixiyaa oo waxaan hantiga in kamida waa in lasoo qabtaa qaarna wuxuuna qaydahun in la bixiyo zakada ama qiima ha noqdo ama meel kale ha laga bixiyo tiibuu ka warrama watajibu zakatu fi cayni lmaal maalka cayntiisay ka baxaysa zakadii oo laga bixinaya oo kuwa uu soo sheegayo xoolihii de waa in xoolo dhogoro la bixiyaa nool nabaadkii waa in dee laga bixiyaa dahabkii iyo lacagti waa in garamis la jaraa dahaba garamis la bixiyaa on cash la bixi saas wey laakin law akraja hadii uu ka bixiyo min kayrihi maalkan mid aan ahayn jaaza way iska banaantay oo geeliisaba kamuu soo iibinina qaalintii lagu lahaa suuquu kasoo iibiyey dee geelun baynu inagu ka doonayna meeshu doonaya haka keene dahabkii uu haystay kamuu bixina mid kale usoo iibiyey oo kiisan aan garaamo googo-aya lahayna infraction usoo iibiyey jabaysa waa jahis wey inagu wuxunaynu ka rabnaa un wixiisa waxu dhigmada inuu inoo soo fujiyo kiina keen fabimujaradi xawlaani lxawl masale kale u ka jawaabayaa oo ah fuqaradu waxaan habkeebay ula wadaagaya macalaa waji shirkaba ise waa dayn bay ku noqonaysa ma maalkay ku yeelanayaan fuqaradu maalkii bay kula shuraakoobayaan ninkan sekada lahaa miya mise dimadiisa iyo qoortiisay ku leeyihin laba arrimood oo culimadu ay ka wararaan kanay rajaxeen iyagu xoolaha in lagu leeyahay sekadii fuqaraduna marka sekadu ay sugnaato barhkooda ay yeelanayaan fabimujaradi xawlaani lxawl marka sanadku uu soo wareego yamliku lfuqaraa dadkii baahnaa waxa ay ku yeelanayaan min almaali xoolaha ninkani haysto qadra alfard intii ilaahay u cayimay ayay ku yeelanayaanba qofkan markuu afartan ari haysto imisaa la cayimay dee neef marka labayo tobankii bilood dhamaadaan neefka ninkani ma leh ee mid imika lagu soo daroo kale u ka dhigan yihi mid imika lagu soo daray oo isagu aanu lahayn oo lagula shuraako yahay oo masaakiintu ay kula shuraako yihiin wey hadduu iibiyana ma ansaxayo tiibuu dabeetana ka hadlo waxau ihi xataa uu kusii xeel dheeraanaya inay shuraako kula yihiin xataa low malaka hadii uu soo milkiyo ninkani miatay dirham faqad laba boqol oo dirham qiyaastooda waynu sheegi insha allah walam yuzakiha axwaalan sanadana seke kama bixinin ee wuu iska hayuun intii dambe lazimahu waxaa ku waajibaya azakaatu zaka ku waajibaysa zakadoo lisanati lulaa faqad sanadkii uhoreeyey un unbuu ka sakaynaya ninkani laba boqol oo dirham buu soo milkiyey maa macnaha lacagtu qadarkii ay ku sakoobaysay oo go-an oon wax dheer lahayn buu haystaa wuu soo milkiyey halkanuu iska dhigtay shan sanadood bay halkaa u yaaleen maxaynu soo nidhi markaa masaakiintu shurakay kula yihiin qofka xoolaha sanadkii u horreeyey masaakiintu way ku yeesheen maxay ku yeelanayaan shan dirham bay ku yeesheen sanadkii labaad iyo iyo intii ka dambeysay afarta sanee dambe waxba kuma yeelanayaan sababtu waa maxay kumaa sheegay waay milkigii taamka aan baan jirin baa tidhi adugu waaya naqsi baa ku dhacay ha jazaak allah khayr macnaha laba boqol oo dirham haddii ay ahayd oo sanadkii uhoreeyey masaakiintu shan la fuqeen haba ugu jireene dee sekagal maaha afartii sane ee dambe xoolihii afartii sane ee dambe xoolihii seke may gaadhin oo dee shantan masaakiintu ay leeyihiin waa shan ay shurako kula yihiin oo akoonka ugu wada jira uun way ugu wada jiraan iskumana sekoobin dee oo lacagta iskuma sekowdo halkaa way halku ka wataa markuu masale farcayo xaggu u jahaynayo arag walaw talifa maaluhu kulluhu bacda alxawl waa masalo kale haddana iyaduna oo sekada laba waajib baa jira waa tan imika soo wadeen ama laba wakti baa jira waqtu lwujuub iyo waqtu wujuub aladaa mar ay sekada ku waajibayso qofka oo lagu yeelanayo iyo mar labaadoo waajib loogu leeyay inuu dhiibo kolka ay ku waajibaysaa waa marka xoolihii dhamaystiran yihiin ay sekadii gaadhayaan isla markaana markaa horta waa ku waajibaysa haddaba hadduu awood u leeyahay inuu dhiibo oo aanu xidhnayn oo aanu maqnayn oo aanu maalku xanibnayn mar labaad maxaa ku waajibaya inuu dee dhiibo oo aanu la sii habsaamin tiibuu ka warramaya waa laba waajib oo isdaba socda iyadoo lagu yeeshay iyo iyadoo lagu leeyahay mar labaad inuu dhiibo laakiin haddii aanu maalkii uu ka maqan yahay labiyo tobankii biloodba ha soo wareegeen dee muxuu dhiibi waaba maba hayabe markuu ag yimaado ma lagu yadan walaw talifa maaluhu xoolihiisii haddii ay dhintaan kulluhu dhammaantii bacda alxawli markii labiyo tobankii bilood soo wareegeen wa qabla atamakuni min aliqraad iyo markii aanay u suuro gelin inuu bixiyo iyadoo sanadkiina dhammaaday ase aanay u suuro gelin inuu dhiibo ayaa xoolihiiba balaaya ku dhacday saqadat izakaatu dee sekadii way ka dhacaysa hale ninkan ha lagu yeesho laakiin fursad umu helin inuu dhiibo fursad umu helin wuxuuna ka dhigan tahay duhurkii oo intuu galay iyadoo weli wakti salaad laga tukado aanu joogin waktigu ayuu qofkii dhintay maxaa laga xisaabinba weli in salaad la tukadaaba may tegin wakti salaad la tukado oo waktigiiba ka aanu kasoo gelin buu hore u socdayba ninkii ama miyir beelayba oo waashayba kaa salaada dee lagu mada haddii uu dhiibi lahaa dee tamakun muu yeela maalkii wuu ka xandhibnaa isagii baaba maqnaa ama waxbaa si ahaa saqadat izakaatu wain talifa bacdu haddii xoolaha barkii dhinto boqolkiisii halaadba konton rawxee afartankiisii baa badhinteen de afartankii adhiga bixaysu naqasa can nisaab iyada oo nisaabkiina uu ka yaraaday lazimahu waxaa ku waajiba zakadii baa waajib ku ah biqisdi lbaaqi intan soo hadhay inuu sakeeyo wasaqata biqisdi taalif intii markaa meesha ka baxdayna dee waa ka dhacaysa sekadeedii tan hore ubay masaladu la socotaa ninkan hadduu afartan adhi leeyahay oo dabeedna markii dee sanadkii uu soo wareegayba afartankii labaatan rawaxeed labaatanka kalun buu ka sekeynaya macnaheedu waxa weeya neef adiyo barhkii afartanka dee neef adiyu ka bixin jire neef adiyo barhkiiuna ka bixiyo ayuu noqonaya marka wahuwa waaxidu wa nisf wain talifa maaluhu kulluhu xoolihiisii oo dhamiba way wada dhinteen aw bacduhu ama afartankii ari ahaa baa badhintay bacda alxawli watamakun iyadoo sanadkuna uu wareegay suuro gelaysa inaynu iska dhiiboba lazimahu zakat lbaaqi wtaalif intan joogtiyo intii dhimatayba dee ha bixiyo xoolaha wuu la joogay sanadkiina wuu dhammaaday balaayaa ku dhacday dabeetana kala bar baa tegay intii dhimatay ee meesha ka baxday iyo iyo inta joogtaba ha bixiyo sikadooda oo lacagtii u haystee faraha badnayd labiyo tobankii bilood markay soo wareegeen umuu degdegin gudashada waajibkane wuu iska sii yar meeraystay oo ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa sidii uu sii yar meeraysanayaa xoolihii ba dhacmeen siday doontaba ha ku dhacmeen inta dhacantay iyo inta joogtaba sekadoodii ha wada bixiyo maxaa yeele ilaahay baa de laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wattaqu llaha ma istatactu marka intii istiaacadiisa ahayd buu ka gaabsaday qofkani ee uu kari karayo dee marka sanadku wareega inuu iska dhiibaabe ilaa amaanadan iskuma hube naftiisana iskuma hubo maalkiisana iskuma hubo markaa inuu u degdego waajibka ayay ahayd walaw zaala milkuhu fi lxawl xoolihiibaa milkigiisii ka baxay sanadka dhexdiisi intaan labiyo toban biloodba dhammaanin walaw laxdatan ilbriqsiba ha ahaado uma caada ilaa milki xoolihii baa kusoo noqday oo haddana milkigiisii dib usoo galay fi lxawli sanadka dhexdiisa aw lam yacud amaba maalkiiba ma soo noqonin aw amase maata wuxuu dhintay ninka laftiisu fi asnaa lxawli sanadka dhexdiisii baabu isagii dhintay saqatat izakaatu zaka sanadkaa ma waajibin sanadkaa zaka may waajibin ninkani afartan adhiya buu lahaa afartankiibaa dabeedna uu sii iibiyey sanadka dhexdiisa lix bilood markuu joogay haddana mar dambe ayuunbuu i ninkii adhiga uu ka iibiyey intuu helay warniyo kama maarmee maa dib iga iibin haddaba waa markay iska dalan la tahay inay khiyaamo ahayn ha waan kaa iibin doonaa de haddaad doonaysa adhigaaga inaad la noqoto dib buu uga soo iibsaday haddana markaa dee milkigii aan milkigiisii baanu ku wada jirin afartan kan adhihi sanadkii oo dhan oo waa kan xawlkii labiya tobankii bilood la tirinaya dhexda ka kala go-ay oo marka dee la raaco madaahibta shardi ka dhigaysa xawlka markaa maxaa jiraya sanadkaa zaka ma waajibine markan dambe milkigiisa uu kusoo noqday adhigani unbuu kow odhanaya markaasuu ka odhanaya midhka labaadna waxa wey de haddaanu kuba soo noqonna ee lixdii bilood ee hore waxba lagagama leh ilan sanad uma dhamaanin aw lam yacudda wey ninkani haddii uu markuu koob iyo toban bilood arigan lahaabuu dhintayba dadkii warasada ahaa markay soo xaadiraan ay yidhahdaan waanu dhexlaynaa lama odhanayo sekadii baa laydinku leeyahay iska bixiya de waxay ku dacweeyaan sanadba uma dhammaan xoolaha sanad xawlaha u dhamaaday ma jiro saasay leeyihin aw maata almalik fi asnaai alxawli saqatat izakaatu can ilmalik laakin waa isagaa sheegi doona hadii uu ogaan usii iibiyey iib khiyaamo ah ilaahay lagama baxsadee laakin law zaala milkuhu fi lxawli hadii uu sanadkan dhexdiisa milkigii xoolaha ka saaro oo uu sii iibiyo ama hibeeyo firaara min azakaati isagoo zakada ka cararaya fainahu yukrahu taasi waa karaahiya bu walasaxu sida asixina waxa weeye an ya waan yar booda mia wayabtadi-u dheh waxa uu bilaabaya almushtari ninkii waxaan soo iibsaday iyo walwaarisu kii dhaxlay alxawla sanadkii waxay ka bilaabayaan min xiini milki lmaal markay xoolaha milkiyaan masalan adiga nin baa xoolo lahaa ninkii dabeetana markii uu koob iyo toban bilood marayo ayuu dhintay masaladii xawlkunbu sii faahfaahinaya dabeedna inankiisii baa dhaxlay xoolihii bishani markay dhammaato labiyo tobnaad lama odhanayo sekadii xoolaha bixi wuxuu leeyahay dee mil labada milki baa kala gaarahe masaakiintaay milkigii horena kii aabbaay buu ahaa kanna waa kaygii markaa kaygu bilun buu maraya ee bal la socda koob iyo tobanka bilood wixii ka dambeeya un ilaa maalkii waa guureeye nebiguna waa kii ka warramaya lahaa midkiin intuu nool iyo xoolihiisa milkisan yahay in waxa bixiyo hadii kale marka naftu kusoo ururtu odhan doonaa lifulanin kada walifulanin kada waqad kana lifulan hebelle intaasuu leeyahy hebelle intaasiyaba odhan doona hadde hebeladuba iyagaa kala wareegay markan uu dhintay marka milkigu dee intiqaal buu sameeyey oo qofkan isaga ah ee kolkii hore iyo kan dambe way kala duwan yihiin markaa la iskuma daba qabanayo tiradii bilaha markaa kan wax soo iibsaday iyo kan wax dhaxlay iyo maalintay soo iibsadeen iyo maalintuu qofkani milkiyey unbuu ka waranaya saylada maalintaada adigaa ka milkiday ama kaashkaas maalintu gacantaada soo galay waa inaad qorataa hadday oa lacagtan iyo xoolahan iyo sakagel yihiin oo bisha bisheeda dabeedna aad ku xisaabtanta laakin law law azaala law zaala baynu kolkii hore nidhiye law azaala maxaa u farqiya azaala iyo zaala waa masala sarfiya ya laazim iyo mutacadi wey azaala hadii uu zuuliyo milkahu buu zuuliyey ee mafcuul bay qaadanaysa nazala iyo anzala baabkeediy zaala milkuhu hadii la yidhaahdana dee waa milkuhu un kolkaa milkigiisii baa zuulay laakin isagii baa zuuliyey fi lxawl firaaran min azakaat fainahu yukrah dee waa karahiya taas walasaxu anahu xaraamun sida asax ahi waa xaraam weyi wayasixu lbaycu wayasixu lbaycu iibkanina waa ansaxay iibkani waa ansaxay waa masala khilaafiya waa karaahiya iyo waa xaraam bay shaaficiyada isku khilaafay laakin waxay isku waafaqseen inuu iibkani ansaxayo aimo fara badanna waxay leyihin xataa iibkuna ma ansixin iibkuna ma ansixin dilkiganina ma go-in xawlkana halkiisii buu kasii socdaa ninkanna waa lagu leeyahay zakadii ilaahayna lagama baxsan karo waa ku arkaya masaladii muxalilka iyo baabkeedii o kale oo macnaha butlaanka iyo waa masalo kolley fi cilmi usulna dee khilaaf yaho miyay iswa miyay isku daba socdaan o isku daba jiraan xaraamta iyo butlaanku mar walba ma inay islaasimaanba mise shay xaraama ayaa suuragal noqon karaa in uu asaxo kolleyba laakin dee inay xaraam tahay waa mid iska cad isagu wey walow baaca hadii uu iibiyo bacda alxawli san labiyo tobankii bilood markii ay soo dhamaadeen buu arigiisa iibiyey wa qabla alikhraaj laakiin sekadii aanu bixinin batala iibkani waxa uu ku burayaa fii qadri zakaati sekada qadarkeedii wasaxa fi lbaaqi intii soo hadhayna wuu ku ansaxaya ninkan isaga ahay tusaalaha dee inoo koobanaynu aada u fahmaynin baynu da soo qaadanayne afartan arigu lahaa markii labiyo tobankii bilood ay dhamaadeen ay ahayd zakada inuu bixiyo weliba awoodaya inuu dhiibo buuba xaraashayba arigii haba loogu wada hadli bu waabu iibiyeyba kaashkiibu jeebka ku shubtay marka sagaal iyo afartankii u isagu iska lahaa way ugu ansaxaysa laakin neefkii sekada ahaa dee way ku buraysaa isaga kuma ansaxayso de bal waayo neefkani keebuu ahaa neefkan ilan muu qabanino waa kan mu odhani keebuu ahaa adiguba bal soo qabo markaa neef falo afartanka kamidaba marka afartan meelood loo qaybiyo sagaal iyo soddon buu neef walba ku ansaxaya aybkiisu neef walbana rub waa bursan waxa buraya meel kamida arbaciinka macnaheedu waxa weeye afartanka neefba waa la haystaa markaa kama safran kara ninkan isaga ah oo dee mar walba safarkiisi intaasaa waxayd ila meeshii shuraakay kula ahaayeen masaakiinta neef waliba waxaa muxtamila inuu koodii noqonayo neefkani waa koodii kanna waa koodii kan keebaa la siin laha marka aafadaasa ayaa zakadii ka haysata qofkii bixin waaya oo neefnaba inaanu iibsan karin baa dee meeshii kasoo baxaysa xoolihiisi oo mid walba miskiinkii qusum ku leeyay nisba almiawiya boqol kiiba inta ah rabculcushrun buu leeyahy taasuu ku yihi batala fi qadri zakaati wasaxa fi lbaaqi wahuwa ma yakusu lmalik baaqiguu kuu sheegaya halkaa waa muqadamadii kitaabu zakati uu lahaa wey ayuu intaa kaga gudbay baabu sadaqati lmawaashi halkana waxa u gudbayaa xoolaha nool zakadooda laa tajibu zakatu zakadii kuma waajibta ilaa fi libili walbaqari walganam mawaashida la sheegaya waa kuwa dhulka dhexdiisa mishaaxaya ee dhulka dul soconaya wey famataa malaka minha nisaaban marka uu nisaab milkiyo shan soddon afartan shan geela soddon lo-a iyo afartan ariga xawlan kamilan sanad dhamaystiranna ay uu hayo wa asaamahu kula alxawl sanadka dhammaantiina uu foofiyo foofinta waad garanaysa daajiyo lazimatu zakaatu zakadii waa ku waajibaysaa waa lagu yeelanaya kal hadii intaasoo qeyd la wada helay wixii ixtiraaz ee ka baxayana isagaa ku sheegaya ilaa an takuna maashiyatuhu caamilatan inay dee xoolihiisu tahay mid shaqaynaysa mooyaane caamila oo markaa dee gaadiidkii la raranayay kii beerta loogu dhaaminayay iyo weelahaasaa noqonaya mila an takuna waaba inay tahay mucaddatan mid loo diyaariyey lilxiraata beeridii lagu beerayay dibida beeraha aw ilxaml ama rarashadii falaa zakata fiiha seka kuma waajibayso aw linadxi nadxiguna waa waraabinti ceelka lagu waraabinaya wlmuraadu bilisaama asaama isaamatan foofintana waxaa looga jeedaa an tarcaa min alkala-i lmubaax daaq iska mubaaxa inay daaqayso oo wax loo dhigaya aanu jirin intoo la foofiyo ayay iska soo daaqaysaa geedaha iska mubaaxa ah ee roobkaa ilaahay ku baxay falow carafahaa zamaanan haddii uu haddaba wakti calfiyo macnaha daajiyo wax u dhiga raashin u dhigo waktigaasoo laa taciishu dunahu duna lacal hadii aanu raashinkaa udhigin aanay noolaateenay dhiman lahayd laa taciishu aanay noolaateen dunahu duna alcalf law tarakat alakl haddii ay iska dayso waxaa kale ay cunayso may noolaateen saqadat izakaatu zakadii dee way dhacaysaa marka wain kaana aqala waktigaa aynu sheegnay hadduu kasii yar yahay intanuu raashinka udhigayay falaa yuafiru saamayn maayo loodoo kale iyabaa imika dee iska dhulkii baa iska xaalufay oo ayay iska badan tahay in kaliish oo kale geeduhuna dhamaadaan oo meel la daajiyaba la waayo dabeedna mijinta un laga xidho la calfiyaba marka haddii waktigaa taa la calfinayo dee hawsheedii baa badan oo beeraha laftooda wuxuu inoo keeni doonaa waaba sida xadiidkana ku xusane dee wixii roobku waraabiya iyo wixii mashiina lagu waraabiya ama gacanta inaanay isku seke noqonayn oo islaamku qofkan maaliga ah ee xoolaha leh dee wixii tacab kaga baxay wuu tixgelinaya oo wuu eegaya si tacab badani kaga baxay sekadii baa loo fududaynayaa markaa maashiyadan ama xoolahan mudda ayuu calfiyey haddii muddadaa calafka laga dayn lahaa waxna aanay cunteenna way baktiyi lahay dee intee lagu qiyaasi karaa dadka khibradda leh reer baadiha unbaa dee la weydiinaya looda geela adhiga dee waa kala yaduduwayn waxaa laga yaabaa inuu markaa geelu dee ugu riiq dheeraado muddo toban cishaa la odhan karaa ma sideed cisho intaasunbu wax siinay oo aanay wax kala daaqin macnaha wa awalu nisaabi libili haddaba geela waxa ugu horeeya nisaabkiisa khamsun shan halaad baa ugu horeeya fatajibu fiiha shaatun min hanami lbalad wadankaa adhigiisa neef adhiyahun baa waajibaya oo shantii neef laga bixiye wey neefkii buu sheegay waxau ihi wahiya jadacatun min adda- waa neefida ah oo da-ilka jebisay anaaba kuu sheegi buu ku dhe wahiya maa lahaa sanatun waa midda sanad uu macnaha sanad dhamaysatay ee waxaad ku dartaa sanadkii labaadna gashay aw haniyatu min almacs ama mid lasoo ilka baxday oo riyaha wey wahiya maa lahaa sanataani waatu iyaduna laba sano jirtay kii saddexaadna gashay geelii wakaasoo isaga dee shan buu kusikoobaya war conton halaad iyo cadin iyo fadhi iyo boqolaal halaad iyo haba iska joogeenbe magacayaashan ay ukala bixiyaan shan markuu marayo waa fii khamsin min adawd dee xadiidu tilmaamaya xadiidka dawdka maxaa lagu dhaaf soomaaliga kumaa garanaya tulud baa la tulud dhalinyarada aada ma garanaya shan tuldood wuxuuna iswaafaqsan yihin un dawdkii af carabiga ahaa kelmad mutaabiqa loo doonaya haddi iyo jeer inaad luqa carabiya ku hadasho iyo inaad af soomaali ku hadasho labada waxba kama dhexeeyaan nusnuska waa ka lagu jabayo camaduna ku fahmi mayso de waa laga yaabaa inaanad arrinkiina kaba sal gaari karin nin baa qolu wacdiyaya wuxuu yihi masel saa iyo saas iyo saa iyo saa utukado dee for example haddii ay dhacdaba taa iyo taas mid baa wuxuu yihi sheekh horta ha ii jooga waxa kale ninkaa for exampleka laydhaa kumu ahaa bui ka aada sheegtay bui markaa taqriiban waa in uu ogaado qofku kelmada in mid la waayo mooyaane oo mid baa jirta dee af soomaaligaba aan erey mustalax a kulahayn oo lagu turjumi karo oo loo gudbin karo markaa shan tuldood baa la idhaha markuu kasii yar batana dee waxaa la idhaahdaa halo halihii fulan baa la idhaha macnaha waa dhowr iyo toban labaatan waa halihiis markuu sii batana waa geel kadin buu noqonayaa fadhi buu noqonayaa macnaha dee dhowr xero markuu uqaybsamayo alaa kulli xaal de haddii shan laga day waayo kadinna hadalkiisa badaa waxaa geel ka waajibaya waa ka aynu arki doono arigan uu kuleeyahay sanad iyo laba sano iyo macnaha waa inuu sanadkii labaad galaa kii saddexaadna galaa oo waxaad moodeysaa dhaqankan matal ay sharxayaan fuqahadu inuu dhaqankii carbeed ahaa oo kenyana aada ugu dhow oo inagu matal sabeentani marka ay dhalato bishii march ee kal hore kolka ay dhalato bisha bisheeda iyadoon gaadhin bay ku odhanayaan waa sabeen laba jira hade weli sanadkiiba ma buuxsamin kaliisha had iyo jeer xoolaa laga bixiya kolkaasay ku odhanaya waa sabeen laba jira mar bisha bisheedii miyay gaadhin maya horta bisha bisheedii waa inay gaadhaan dhaaftaa ilaan markaasaa laba jir lagu tirinayaa riyaha iyo iduhuna way kala duwan yihiin oo waxaaba laga yaabaa dee iduhu way ka taabagal badan yihiin oo marka sanadkii labaad ay gasho un inay sabeen baa lagu tilmaamaya laakiin ridu marka ay sanadka labaad gasho dee waa waxar wey xataa ceesaan may gaadhin oo wax nafle maaha saa darteed baa iyada laba ay shardita inay saddexaad gasho wayujzi-u dakaru kii labaana waa gudaya walaw kaanat ilibilu inaasan geer wada dhadigba ha ahaadee haddana dee neef labwaaba laga bixin karaaba wa fii cashrin shaataani tobankii geel ahaa waa in laga bixiyaa laba neef oo adya wa fii khamsata cashara halaau shiyaahin shan iyo tobankiina waa in laga bixiyaa saddex wa fii cishriina arbacu shiyaahin labaatankiina waa afar neef oo adya fain akraja can lcishriina fama famaa duunaha haddii uu ka bixiyo labaatankii iyo wixii kasii yaraa baciiran neef buu ka bixiya awr yujziu gudaya macnaa qaalin yujziu gudaya can khamsin wa cishriina shan iyo labaatan ka gudaya oo kii shan iyo labaatanka geelu marka uu gaadho la bixin jiray ayuu labaatankii iyo wixii kasii hooseeyey bixiyey qubila minhu dee waa laga aqbalaya ilan isagu baa dadaalay ninkan xaq waxaa loogu lahaa marka uu labaatan yahay ama kasii hooseeyo inuu ari bixiyo isagii baaba isqaabqaabay oo qaalin baabu keenay oo neef geela buu keenay oo kii la bixin jiray shan iyo labaatanka ee gudaya bintu makhaadadii iyo ama ibnulabunkii kuwiibuu keenay de waa laga aqbalaya zaada khayran axaasinukum axaasinukum qadaa waa kaa gudida ugu fiican wey laakin jabri baanu dee yeelanayno looma kabay wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatankii geel ahaa bintu makhaadin qaalin yar oo laba jiradaa lagu yeelanayaa wahiya latii lahaa sanatun wadakhalat fi thaniya waa qaalin sanadna u dhamaaday kii labaadna ku dhex jirta hooyadeed baa markaa rima ayaa riman way rimantay hooyadeed fain lam yakun fii ibilihi bintu makhaad qaalin laba jirahoo geelaba maba hayo taa yara urta weyn aw kaanat laakiin amaba way jirtaaba oo qaalintan wuu hayaaye wahiya maciibatun laakiin in bay leedahay in macnaha waa xoogaa dhaliila bay leedahay oo aanay la iibgelayn ama lagu nacayo qubila minhu waxaa laga yeelayaa ibnu labuun qaalin saddex jira baa laga yeelayaa waa ina hooyadii baa macnaha dhashay oo de isagii waa saddex jir hooyadiina midkii ku xigay bay dhashay ibnu labuun dakaran aw khunha khunhana dee maxaa ka waaba geelbe bal kaba soo qaada hadduu khunhaba kasoo baxo mid lab ama khunha baa laga aqbali bui qaalin saddex jir ah wahuwa maa lahu sanataani wadakala fi thalit waa neef laba sano jiray ti tii saddexaadna galay kaasaa saddex jir la idhaahda walaw malaka binta makhaadin karimatan bintu makhaada qaalintii yareeda laba jirka ahayd buu ninkani hayaa laakiin way wanaagsan tahay oo waa qaalin taabagalahoo fiican lam yukalaf ikraajuha lama odhanayo war qaalintan wanaagsan soo dhiib dee kuruska lehe fiican laakin laysa lahu lcuduul uma leexan karo ila bni labuun qaalinka saddex jirkaa uma gudbi karayo fayalzamuhu waxaa ku waajibaya taxsiilu bintu maa binti makhaab taxsiilu binti makhaab qaalin dee inuu inoo soo iibiyo laba jira ayaynu ka doonaynaa aw yasmaxu bilkariimati inshaa hadduu doonana tan wanaagsan buu inoo saamix ila miskiinkii waxa u doodaya kii saaciga ahaa ee xoolaha usoo ururinayay macnaha waxa uu tabiqayaa xadiidkii uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markii uu diraya mucaad bal sekada kasoo ururiya oo waxaad kasoo qaada sadaqatan tu'khadu min agniyaahim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana lagu celin doono markaa dardaarankii nebigu waxa uu ku siiyey iyaaka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwooda wanaagsan ay dee eeganayaan ee ishu aada u qabanaysa sarreeye iska ilaali oo markaa kuwa dhexe ayaa laga qaadaya maaligana waa inaanay ku jabnayn miskiinkana waa inaan lagu qalloocinin laakiin neef dhexdhexaada laga soo qaado qaalintii laba jirka ahayd haddii ay mid aada u fiican tahay oo si wanaagsan u kortay oo kariimaha uu eeganayo dee la kalifi maayo waxaa la odhanayaa niyo ama mid soo iibi ama waa saamixitan oo dheeraadka raaci darajadii labaada geelu u gudbeeyo waxa ihi wa fii sittin wa arbaciina xiqa geeli marka uu ka gudbo shan iyo labaatan wa fi sittin wa halaatiina markuu shan iyo labaatan ka gudbuu gaadho lix iyo soddon bintu labuun qaalin saddex jir ah ayaa laga doonaya laba sanana u dhammaatay sanadkii saddexaadna ku jirta wa fii sittin wa arbaciina xiqa lix iyo afartankiina waa qaalin afar jira wahiy alatii lahaa halaatu siniina wadakhalat araabica wa fii ixdaa wa sitiina geeli marka uu marayo lix iyo konton jadaca qaalin shan jir ah oo markaa ilka jabisay geela waktigaasu ilka jabiyaay ayaa lagu leeyahy ninka wahiya alatii lahaa arbacu siniin oo qaalinta afar sanana dhamaysatay wadakhalat fi lkhamis sanadkii shanaadna uu usocdo shan jir baa laydha wa fii sittin wa sabciina binta labun laba qaalmood oo saddex jiro ah baa laga qaadayaa geelii gaadhay lix iyo toddobaatan wa fii ixdaa wa tisciina xiqataani marka uu marayo geeli koob iyo sagaashan waa laba qaalmood afar jira xiqa ayaa lagu magacaabay liannahaa istaxaqat duruuqa aljamal awrkii inuu awaahiyo ayay mutaysato geelo had iyo jeer marka uu si wanaagsan dee cosabka u daaqayo waxa uu ku rimaabaa afar jirka aalibkiisa imika inaga shan jirka ku rimaa lix jirkana waa ku dhala laakiin afar jirkaasaa markuu barwaaqacun yahay oo ku rimaa wa fii ixdaa wa sitiina jadacatun waxa u ihi markaa wahiy alati lahaa halaatu siniina wadakhalat kaynu marayn waayahay wafi wa fii ixdaa wa tisciina xiqatan wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatan marka uu geeli marayo halaatu banaati labunin waa saddex qaalin oo saddex qaalmood oo saddex jiraa wey halaatu banaati labun markaa in uu sheegi doonaa intan udhexdhexays awqaas baa la ydhaha waqti macnaha waa wakti aan intaa udhexaysa tii horun buu la soconaya oo waa in sharcigu saamaxay wey dahabki iyo lacagta ayaan iyagu waqti lahayn oo waxba lagu dhaafayn la xisaabinaya gram oo dee waa wax jashabi kara fain zaadat ibiluhu calaa dalik geeliisii hadii uu ka bato boqol iyo koob iyo labaatankaasuu sii dhaafay wajaba fi kuli arbaciina bintu labun wa fi kuli khamsiina xiqa waxaa ka waajibaya afartankii walba qaalin saddex jira kontonkii walbana mid shan jira faidaa calimta dalik mar haddii aada saa ogaatay fa fii miatin wa halaatiina xiqa wa binta labun waxa uu ku yihi boqol iyo boqol iyo soddonkii waxaa ka waajibaya mid afar jirah iyo laba qaalmood oo iyaguna ah saddex jiro macnaha dee tan uu kuu sheegayo waxaa isugu tegay arbaciinadii iyo iyo khamsiinadii oo marka uu yahay boqol iyo soddon kolka laga jaro konton maxaa soo hadhaya laba afartan kontonkana dee qaalinta saddex jirkaa laga bixinaya sideetanka soo hadho laba afartanana labada qaalmood ee saddex jirada ah wa fii miatin wa arbaciina boqol iyo afartankiina bintu labun wa xiqataani ayaa laga bixinaya marka oo furuudtii baa dee iswaafaqay qaalin laba jira qaalin saddex jira iyo iyo laba afar jir dee nin markaa ilaahay aada uga cabsanayo oo waajibka gudanaya mooyaane geelisu dee kadinkaa yahay la yidhaahdo saddexdaa qaalmood ee laba rimayaan sanadkan soo saare cadcad waa runtii iblaysku sawir buu siinayaa wuxuuna odhanayaa war kadinkan la dareeriyey iyo dhankan la goostay muxuu ah reermiyiga sidaa darteed baa marka qaarkood ay bixinayaan sekada geela qori bay soo qaataan horta rasaas bay ridaan waa golaaftan wuxuu soo marmarsanaya markaas sekadii de inu shaydaanka iska naaro dabeetana uu dee nin dagaal galay iska dhigo markaasa marka uu dee ka saaro baaskaas shaydaankiina uu kala cararo iyo dadkii u sheekayn lahaa oo dhan ayuu dabadeetana qaalmihii muquuninaya eraya eedna waxa u leeyahy bal iga qariyo sida ah kula sii libidh meeshaa doonaysa la mara waa cajaaib wey jubbadii baa qabsanaysa adkayd xadiidku sheegaya wa fii miatin wa arbaciina bintu labuni wa xiqataani oo macnaha dee boqol iyo afartan kan afartankiina qaalinta saddex jirkaa laga bixiyay boqol kanoo labada kontonana maxay dee labada qaalmood shan jirka afar jirkaabaa laga bixiyay wa fi miatin wahamsiina boqol iyo kontonkiina halaatu xiqaaq waxaa laga bixinaya saddex qaalmood oo afar jir aho de waa saddex konton wa fi miatayni labadii boqolna arbacu xiqaaq khamsiinaatin xaalayin aw hamsu banaati labuun arbacinaati xaalayin itifaaq lfardan baa la yidha halka laba boqol marka uu gaadho dee kolle waad yaran waad garanaysaa xisaabtii mudaacaf lmushtariq laskar iyo basid iyo kuwii nooca ahaa sanayarahooda iyo baad uxisaabinaysa markaa waa meelaha tirooyinku dee ku kulmayaan oo ama waa kontonno ama waa afartanno ayaa dee ku kulmaya halkan markaa dee shan afartan ama afar konton sidaa darteed buu bixin karaa kuwii afar jirada ahaa ama kuwii saddex jiradaa buu bixinaya iyagoo dee tiradun kala badanaysa afar qaalmood oo afar jira ama shan qaalmood oo saddex jira fain kaana fii milkihi hamsu banaati labunin shan qaalmood oo saddex jira ah haddii uu hayo iyo wa arbacu xiqaaqin afar qaalmood oo iyagana wuu haya afar jira ah iyo shan saddex jira ah labada qaybood ee laga doonaya mid walba inuu bixiyo gaarkii ayuu hayaa ninkii laazimahu lagbaطu lilfuqaraa dadkan zakada qaadanaya ka u dheef badan baa laleeyahay kaan khayr allah ku siiye bal ka u iibgelaya ama u qaybsamaya kaan fain faqadahumaa haddii uu labadiiba waayo qaalmahan afar jiradaa iyo kuwan saddex jiradaa midnaba ma hayo xasala maa shaaa minhuma dee labadan qaybood kolba kuu doonu soo iibin karaa ama wuxuu inoo soo iibin afar jirada ama wuxuu inoo soo iibin saddex jirada wain kaana fii milkihi haddii uu isagu hayo oo milkigiisa ahaaday axadu sinfayni duna alaakhar labada nooc midkood buu hayaa dafacahu dee kanun hayna siiyo ilan kii kale ma hayo ninkani shan shan wuxuu hayaa saddex jir dee shantu ma lena saddex jirada haddaan haynu afar afar jir hayana iyagun soo shubaa laleeyahy okay waxa uu kuhi waman lazimahu sinun walaysa cinda masale kalu markaa halkaa ka bilaabaya oo macnaha ku saabsan sucuudkii iyo nuzuulkii wallahu aclam